magaalada dhuusumareeb ee caasimada maamulka galmudug ayaa waxaa maanta ka furmay bandhigga carwada buugaagta galmudug oo halkudhigeedu yahay kubcinta dhaqanka akhriska iyo qoraalka munaasabada daafurka ayaa waxaa ka qeybgaliyay wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka galmudug maxamed xaashi dhoore wasiirka wasaaradda cadaaladda galmudug cabdulaahi axmed wakiil aqoon-yahano arday iyo marti sharaf kale maxamed mukhtaar sheekh aas-aasaha bandhigga buugaagta galmudug ayaa ka warbixiyey furitaanka carwada buugaagta galmudug sida idiin muuqata sanadkan halkudhigeena wuxuu yahay kobcinta dhaqanka akhriska iyo qoraalka ma ahan akhriskii iyo qoraalkii in la kobcinayo laakiin waa dhaqanka dhaqanka wax akhriska inaan kobcino ayaan doonaynaa tiimkeena sidaas ayuu yahay ujeedooyinka aan ka leenahay halkudhigana waxaa waaye in aan fududeyno doodaha ku saabsan waxbarashada iyo tacliinta si loo gaaro nabad waarta iyo horumar iyo sidoo kale inaan abuurno ilaalino dhaqankii hore ee soomaaliga afka soomaaliga iyo taariikhihii maxaa la yidhahdaa ay lahayd soomaaliya intaas kadib waxaan rabaa bandhigga wuxuu ku saabsan wuxuu ku saabsanaan doonaa si guud doodo wuxuu kaloo ku saabsanaan doonaa hadal jeedino ku aadan ku saabsan tiimka noo qoran ama halkudhig inoo qoran
maxamed xaashi dhoore wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka galmudug iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda maamulka galmudug cabdulaahi axmed wakiil ayaa si wada jir ah u bogaadiyey qabsoomida bandhigan
runtii waa tiim muhiim ah oo ay tahay in wax badan la iska yidhaaho akhris qoraalka marka la yidhaahdo maalin horaan sheekaysanaynay kooxda hawshaan soo abaabusho markay imaadeen waxyaabaha hididiilada leh oo sanadkii hore markii la qabtay buug feerka kadib ay qabteen waxaa ka mida runtii oo aan inta laga sheegin inay sameeyeen reading clubs oo laga sameeyey qaar ka mida degmooyinka galmudug akhris qoraal horta akhrisaa ka horeeya sida keliya oo akhriska lagu baran karana waxaa waaye marka laga soo tago qofku inuu macallin yahay oo baraa yahay ama uu wax baranayo sida keliya oo qofka akhris uu kula qabsan karo waxaa waaye inuu koox wax akhrisa ka tirsan yahay taa waa la tijaabiyey dadka wax akhriyana meesha ay akhris ka soo bilaabeen halkaas waay marka taana waa dhiirigelinaynaa aada ayay runtii sharaf noogu tahay in maanta sanadkii labaad aan bandhigga ama bandhig faneedka buugaagta aan ku qabanayno caasimadda galmudug ee dhuusamareeb waxaan rabnaa inaan u mahad celinno soo dhoweyno bogaadino saaxiibbada kala duwan goobo kala duwan nooga soo safray oo qaarkood ay muqdisho taransit ku soo mareen oon ognahay inay dalal shisheeye ka yimaadeen waan idinkaga mahad celinaynaa saaxibayaal soo dhowaada waxaan u baahannahay waayo aragnimadiinna waxaan u baahannahay bugaagta aad qorteen waxaan u baahannahay inaan xigmad iyo qoraalkii aad samayseen in laga faa'iidaysto ama aqoontiinna iyo doodihiinnaba inay ka faa'iidaystaan ummadda dhegaysan doonta iyo kuwa goobtan fadhiya intaba bandhigga carwada bugaagta galmudug ee maanta laga daafuray magaalada dhuusamareeb ayaa door muhiima ka qaadan doono horumarinta dhaqanka akhriska iyo qoraalka